kale fadhi uu yeeshay golaha shacabka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan loo magacaabay jegada ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble kala fadhiga ayaa waxaa furay kana hadlay ajendayaasha horyaala gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya inuu soo jeedintiisa uu u jeediyo golaha shacabka mudane madaxweyne soo dhowow waxaan rabaa inaan ka idhaahdo kelmado kooban oo aan halkaan rabo inaan ka soo jeediyo ujeedka kulankan ama ajandaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra-isul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka hor codaynta halkaasi hadal yar ka jeediyey ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble oo ka codsaday golaha shacabka inay kalsoonida siiyaan isagoo weliba sheegay howlaha uu mudnaanta siinayo markii la ansixiyo bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaam calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda bahda saxaafadda marti sharafta kala duwan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ee ay joogaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kalsoonidii uu igu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya toddobiiy tobankii bishan sebtembar labada kun iyo labaatanka ina siiyey fursad fursaddan qaaliga ah oo aan maanta idinku hor imid sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh oo ii oggolaaday in aan hortooda imaado maanta si aan u weydiisto codkooda kalsoonida iyagoo matala dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guda iyo dibadba mudanayaal imarwooyin howlaha ugu horeeyo ee aan mudnaanta siin doono hadduu alla ii idmo markaad kalsoonidiinna isiisaan waxaa ka mid ah kow arrimaha amniga arrimaha amniga labo arrimaha doorashooyinka saddex horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada afar cadaaladda iyo garsoorka shan dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa lix dib u eegista dastuurka toddoba dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro sideed iskaashiga caalamiga ah gabagabadii guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan mar labaad idinkaga mahad celinayaa fursaddan taariikhiga ah oo aan idinkaga codsanayo in aad isiisaan codkiina kalsoonida hadduu allah subxaanahu wa tacaala idmo mudanayaal iyo marwooyin waxaa iga go'an inaan soo xulo inaan soo dhiso xukuumad taya leh oo ka tarjumaysa baahida baahiyaha kala duwan ee ka jirta dalkeenna soomaaliya marxaladdan uu dalku ku jirana ka gudbisa gaarsiisa fulisana hannaan doorasho oo heshiis lagu wadan yahay hadduu aan laydmo kadibna markii aad isiisaan kalsoonidiinna insha allah kadib codkii loo qaaday ra-iisul wasaaraha cusubna waxaa ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka
kalsoonisiinta mudane maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii magacownaa sidaan ayay u dhacday wax ka aamusay ma laha wax diiday ma laha waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiya ogol u codeeyey laba boqol toban iyo shan xildhibaan sidaa daraaddeed sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wuxuu ku guulaystay kalsoonidii labada boqol iyo toban iyo shantii xaadirka ah sidaasuu saax ku yahay isla goobta ayaana lagu dhaariyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ila- waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka dadka diintu ku jirto iyo diintu ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalku yaalla wabilaahi towfiiq wabilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum